bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsidayaala duurfaylaa ka dhowaada warkada warnamo warsan qodobada dhugunsadayaalka dheegi doontan weybaa ku mid ahaa baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya oo muddo kordhingan sameeyeen xilxeynta madaxweynaha koonfur galbeed furitaanka kala fadhiga toddobaad ee lamada min ee baarlamaanka soomaaliya oo reetland dheke qaraxa kudhihi shabeellada hoosii faahfaahino lagu helahaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo faringandari dowlad goboleedyada xubno ku ee dowlada federaalka qof hubaysan oo toogasho ka dili tumi-ili qof ordegaan itaram oo ku wada hadleen dagaalka corona iyo weliba banaanbaxyo ku dhiyan maraykankii iyo dhimashada corona oo sii korortay
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
duhurnimo isniin ee uu dhugunsidayaal taaragdanaya ka ee danta labaatanka bila afaraad abriil sanadka lamada kun iyo labaatanka hana soo bahayana qodobadii warka duurnamo dhugunsidayaala ka dhawaada yoogi oo fisanga baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya geeka muddo kordhin weybayoon sameeyana madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya kulankan xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed geeka iyo kuweel dhadeg magaalada baydhabo xarun kumeel gaaran ee koonfur galbeed soomaaliya weybashir guddoomiyayey guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed doctor cali saciid faqi iyo oona lamadiisa ku xigeen dhiniyaal shay fadhiyan ajantaga kulanka iyo weybowsahayay hajeediyow iyo waayo guddoonka baarlamaanka gudbiyan soddon xildhibaan oo baarlamaanka ku tirsan taasoo haytiinti muddo xileedka madaxweynaha koonfur galbeed iyo baarlamaanka laswaafajiya xildhibaanada iyo ku doodeen ama xildhibaanada oo dooddheer kuweel dhadeg arrintan kureeda iyo weyba iyo waa xildhibaanada iyo ku aragta dhiibadeena arrintaas aana ku mid a xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed oo aragtiya ha ku jeediyan xildhibaanada iyo weyba iyo sheegan anti muddo xileedka madaxweynaha koonfur galbeed use lankadar ama lankordhiyo muddo halsan ee dood oo waqti badan qaadatay kureeda weyba cod gacantaage lan sameeyay muddo xileedka hanti lan kordhi madaxweynaha madaninga qoraal wada jira oo hasaaran lamada guddoomiye iyo weyba iyo ka sheegana hantis waa la ilaaliy badqabka xildhibaanada sanatarada i guddoomiyaga waa guddoonka lamada minga i shaqaalo baarlamaanka weybana laga sheegay in tireedlan dhigow furitaanka kala fadhiga toddobaada islamarkaadna xiliga kale ee la furo waa yo inshaacina geeka oo ka beeganayta labaatanka bilo abriil iyo qorshaga hayantiusa furama kala fadhiga toddobaad ee baarlamaanka lamada aqala haabahaato reedlan dhigi sababo la xiriira cudurka coronavirus oo gudo soomaali ku jara iyo onasaas oo kale guddoomiyaalka lamada min iyo kaxayirinyinga dalka turkiga maadaama duulimaadyadii hore lanroojiya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo guddoomiye shirayo ku qeyb galeen guddoomiyaalka guddiyada koorseedowka covid tumi sagaal ee dowlad goboleedyada olanku ka hadali dardargeliyowka dadaalada laka xakameeyahay faafowka i saameynta bulshada uuse kuweel dhado karo cudurka covid tumi sagaala guddoomiyaga guddiga dowlad goboleed waa guddoomiyaalka guddiyada dowlad goboleedyada horseedowka coronavirus iyo kulanka ha ka bandhigeen warbixinadan kada dambeeyay ee dowlad goboleedyada iyo qabado ku jara ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo weyba u sacadeeya intii dowlada federaalka iyo dadaalshi oo dhan niskijeeyasa sidii iyo walanku qobada lahaydii covid tumi sagaala weybana ka baaqay intisi wada jire lankuwada shaqeeya arrintaasa dowladda oo ka dadaalahayta hakameeyowka i saameynta bulshada ee cudurkan covid tumi sagaal iyo hirgeliyday xarumo caafimaad oo laka daryeelow bukaanada weybana dhino kale canshuur dhaaf iyo canshuur dhamisba aan sameeyana raashinka aasaasiga ee nololo bulshada iyo anasaas oo kale luwada qorshe la ka caawiyahay dadka nugula saameynta kudhalada korta tallaabooyinka laka xakameeyahay cudurkanga qaar xagan oo haayimiinada nooca dhulka laka duuga iyo weyba uuse kudhiyay deegaanka awdhiigle gobolka shabeellada hoose weybana joogtiisa laku dheegay xaafado shalduban ee degmada sadada goobjoogayaala ka warameenga goobjoogayaalka iyo weybayo sheegan anti qaraxyada oo haayeen lama iyo weyba laka duugaya meel maqaahida oshaaha laku dhamo oo ka yaala degmada awdhiigla islamarkaadna qaraxga iyo ka dhammadeen lama qofo oo shalay hal askari hal shacabe meelo sade kale oo askari ana la sheegintiyo ka dhaawacmeenga guddoomiyaga degmada awdhiigla cabdulaahi ismaan abuukar iyo xaqiijiye qaraxgaasa ama qaraxyadaasa kudhiyan degmada awdhiigla us-ona sheegintiyo wadan baaritaana ciidamada khasaaraha kudeeriya qaraxyada kudhiyan degmada iyo haayanga boolisada iyo wararka idaacadda helahaytayo sheegahayang waybana degmada awdhiigla ku dareere howlgalla iyo ciidamadanka kabaadi goobahayang dadka ku dambeeyay qaraxyadaasa afartii bilii diseembar sanadkii lahdhaafi lamada kuntum iyo sagaalkii hayte markii guddoomiyagii degmada awdhiigla maxamed yarow qarax miina lagaga dili xeluusa maraayintan dhexayta degmada awdhiigla iyo deegaanka sabiib oo isla waa awdhiigla kuwada tirsanga gobolka hiiraan iyo fiiryaane weyba laha ku warmahayeen ti qeybo kumida gobolkaas laga sameeyo howlgallo laka xaqiijiyo ammaanka bashiir cabdulla ismaan iyo qodob wareedkaas ninhaya howlo lagu cartuurayo goobaha inta badan uu ka fataho webiga shabeelle ee mara degmada jawhar ee xarunta maamulka hirshabeelle ayaa laga bilaabay halkaasi iyadoo goobahaasi ay kor beereen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka shabeellaha dhexe guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meere makaraan ayaa sheegay in ujeeddada hawshan ay tahay sidii looga hortegi lahaa fatahaadda ay suurtagal ay tahay in uu sameeyo webiga shabeelle maxaarnaa wasaaradda isxilqaanka iyo isxilqaanka ayadan hadduu ilaaha yidhaahdo inay maaragtay nafteeda ay xoogga sii saartay inay maaragtay madaxda saro ama goboleedka hiirshabeelle iyo maaragtay meelii kalo hay-adaha deeqaha bixiya ayadana maaragtay ay sii gaadhsiiso si kaalmo looga helo waa ma nihin dad jiifo waa dad soo jeedaanahay hadnaa mar inaan wax qabsannaba anugu aan samey guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in howshan ay meel wanaagsan marayso isagoona madaxda dowladda soomaaliya iyo hay-adaha kale ee ka shaqeeya hirshabeelle ugu baaqay inay ka qayb qaataan sidii looga hortegi lahaa fataxaadda webiga shabeelle uu sameeyo marka cid allaalaya ciddii maaragtay wax nala qaba hayso ciddaan soo jeednay taaganna wax nala qabato hadhowto maaragtay annaga aan wax qabsanno in lasoo cabash cabashayga yidhaahdo maarata waxbaa idinla qabaynaa waxay soo kordhiyaysa malo marka haddaan taagannaa inaan wax qabsannaan rabnaa inaan maaragtay waxaan kari karno aan qabsanna u diyaar u nahay cid allaalaye ciddii maaragtay wax nala qaban rabta ama garabna sii rabtay waxaan rajeeyaynaa inta aan maaragtay wax qabsiyohayno inay aydana nagu soo biiriyaan wasaaradduna maaragtay waa shaqol wanaagsan waa shaqo wanaagsan oo farxad leh wasiirka wasaaradda beeraha maamulka hirshabeelle xildhibaan cali xaaji ayaa ugu baaqay bulshada ku nool hirshabeelle inay iska kaashadaan ka hortagga fatahaadda webiga shabeelle uu ka geysto deegaanada ay ku nool yihiin gurigeena in aan dhisano haddii aad gurigaada bilaawad dhistiista ayaa maaragtay dad haddii xoog xumo kugu arkaan ay ku kaalmay karaan kugu soo leexanayo laakiin gurigaada waa dhisan yahay waa dunsan yahay qof inay ku tiraahdo ku timaado kuu dhisanayso adigoo fadhisid sida aan wada ognahay caalamkao dhan waxaa ka jira cudur coronavirus la yidhaahdo oo aan laiskugu imaanayn oo cod walba meeshay joogto ay isku karantiisho webigana ma karantiilna webiga karantiil ku jiro biyaa way imaanayaan habeen imaanay soo socdaan ay soo badanayaan markay soo bataanna meel alla meeshii nugul biyaha way ka baxayaan marka annaga nin lagu seexdo waa seexanaa layidhi dadkii lagu seexanayaa nahay ma seexan karno waxaan saaka u soo baxnay aan isu soo raacnay maaragtay sidaan u dhannahay oy garab nagu siiyaan ciidamada qaabka sidi ay garab nagu siiyaan guddoomiyaashii maaragtay oo degmooyinka ama xaafadaha ayna garab nagu siiyaan dhallinyaradii xaafadda iyo cid alla ciddii jidka socota aan soo qabanayna saaki waxa uu sheegay inay dayactiri doonaan meelaha uu ka fataho webiga shabeelle
soomaalida waxay tidhaahdaa far intii subagto qumba looma furfuro hadda hawsha in laga qabto webiga way sahlan tahay meel walba laakiin markii uu fasahaado oo buq ay baxdo meel walba ay biyaha ay socdaan oo xataa meel ciid laga soo qaadayo aan la arkaynin markaas wax lagama qaban karo marka sharaxaad uma baahna webiga shaqada waqtiga laga qabanayo hadeer waaye webigana biyo waa keenay roobna waa imaaday xilligii roobaadna waa lagu jiraa haddii annaga maaragtay aan joogsan cid noo imaanaysa oo noo shaqadeena noo qabanaysa ma jirto marka waxaa anigana maaragtay aan leeyahay cid walbo oo degmada jowhar ama aan reer shabeelle oo dhan in arrintan lagu daydo oo sidoo kaleenta meel alla meeshii liidan oo laisleeyahay oo dhow dhibaataa ka imaan doonta la leeyahay in hadda loo joogsado codkaas way bandabuyey bash warkii bashiir oo ku saabsanayay maamulka gobolka hiiraan oo bilaabeen sidii yoonkoorseeda lahaayeen fatahaada lagu obsa qabantuusa markala beledweyne ee qeybo kumid ee gobolka hiiraan uuse ka sameeya webiga shabeella milowarkaas ku dhuguunsada ay tan dhuguunsadayaal weyba idaacadda warsan ee magaalada baydhabo wakaalada wararka turkiga oo ah higidaasi bayaanka kubaaye mankacad ee maraykanka wayba sheegeen hanti madawynaha maraykanka donald trump uu saqadka taleefanka kala hadali dhigshay turkiga rajab dayib ordogaana islamarkaasna iyo hasla hadal qaadeen qaabka lamada dala iyo aan la dagaalamo korana isada lahan abjar karo cudurka dunida saameynta kuweeladii ee coronavirus kulansho dhinaga taleefanka oo qaaday muddo dheer way basaasoo kale ku wada hadaleen ante cudurkan uuse hoos yow dhaqaale kasheeni dunida dhan islamarkaasna iyo muhiimata hantiyo ku wada shaqeeyaan tallaabooyinka laka noolayahay dhaqdhaqaaqyada dhaqaalo adduunka gaar ahaan lamada dal ee maraykanka iyo turkiga bayaanka kubahi mankacad ee maraykanka weyba laga tilmaamay anti ordogan itram iyo saas oo kale ka ballamen anti lasii xoojiyay xiriirka lamada geesood ee ku dhexeeyay lamada dal saas oo kalena weybayo ku wada hadaleena dhowr arrimood oo ku saabsan xaalado gobolka iyo haan caalamigae haanas oo laga sheegay bayaanka lamada madaxweyne weyba saas oo kale ka heliyeena antiyo joogtayaan xiriir shordhinaga taleefoonka inta iyo suranta xaalada adag ee dunida haka korartay isadiilan koorseeda lahaya khatarti io masiibada ku dhalatay cudurka coronavirus dhinaga kalena banaanbaxyo weyn iyo weybaayo kudhiyeena jidadka weyn ee gobolka waa dalka mareykanka weybana arintaas yee ku dhalatay amayo dadka mareykanka iyo dalbadaayana anti barasaabyada gobolada iyo reed anfuran dhaqaalo linhiri cudurka safmarka ee corona dartiisa hanis bambaxow kale iyo weyba la filahayantiyo kudhiyana qeybo kumid ee ilaali gobol oo kayaala mareykanka arintana iyo haka-eeda xillo dhimashada cudurka coronavirus ee dalka mareykanka iyo korandhaaftii ilaa afartan kun oo qof sidii ka warantay jaamacadda korkala dareerta arinta coronavirus islamarkaadna fadhisheeta mareykanka tiradan ka badana ama kala bar dalkaas iyo weybayo indhabadeena amayo ka dhamadeena gobolka new york oo kumida gobolkada mareykanka oo sidaweyn aan saameeyay corona mareykanka ayaa la sheegaha intii laku yaabanti toddobaadyadaha dareera iyo sii koraran dhimashada maadaama cudurkan uusa haradidii kumanaan dhib boqol oo kun qof ee isbitaalada qaar oo dalka buuxdhaafiyany weybaye haddaa la sheegahay intiyo meeli kale oo la dhigow waa bukaanada la weydiya mareykanka iyo ee dalkanka badan ee dhamatay ama cudurka corona dhamadan weybana uusa saas oo kale kor ku maray dalalka talyaaniga sbain oo markii hora ee la sheegay intiyo hogaamiyayeen dhimashada cudurka coronavirus guud ahaan dhugunsadayaal warkiisin kula dareertan idaacadda warsan ee magaalada baydhaba surunkan inkeegii warkaana shur ismaaciil axmed eesila dareer siyaasi maryan iyo farsameeya sinti warkan kala mid radanku kulmaana saasi ammaanaana